أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan jabahadda faano ee axmaarada ayaa sheegtay in dagaallo ka dhacay waqooyiga itoobiya ay ku dileen boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda xabashida itoobiya taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda saliibiyadda kenya ayaa booqasho qarsoodiyaha ku tagay gobolka jubbada hoose xilli uu mugdi sii galayo howlgalka kufaarta afrikaanta askar ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibtay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xilli uu sii kordhayo qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ardayda madarasada al-furqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada jowle ee wilaayadaasi ardayda rawdada mu'asasada al-xikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan geesiyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxay barqanimadii maanta si buuxda ula wareegeen deegaanka tardo oo ah deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga hiiraan maleeshiyaadkii murtadiinta ee saddexdii sane ee ugu dambeysay ku sugnaa deegaanka ayaa cabsi owgeed gebi ahaanba isaga cararay deegaanka waxaana ugu dambeyntii magaalada si buuxda ula wareegay ciidamada mujaahidiinta raayada towxiidka ayaa ka babanaysa deegaanka tardo oo ah deegaan muhiim ah talis weynna u ahayd maleeshiyaadka riddada waxa uuna deegaankan qiyaastii lixdan kilomitir u jiraa degmada buulaburde halka degmada jalaliqsina uu u jiro shan iyo afartan kilomitir la wareegitaanka mujaahidiinta ay la wareegeen deegaanka tardo ayaa sidoo kale jawaab weyn u ah cadowga allaah waxaana xusid mudan in mujaahidiinta toddobaadkii tegay ay weerar cagmarina kula wareegeen degmada moqokori kaasoo allaah fadligii cadowga allaah looga dilay saraakiil iyo askar fara badan dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay laba qarax la beegsaday maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa ee deggan madaxtooyadii hore ee magaalada baydhabo waxaana gaaray khasaare kala duwan geesiyada towxiidka ayaa sii kordhiyey weerarada lagu naafeynaya kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuuxasaan dhanka kale waxaa deegaanka tardo goordhow gaaray walaalkeen yaasir maxamed oo inooga warramay xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaankaasi waad mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa goordhow si buuxda oo nabadgelyo ah kula wareegay deegaanka tardo oo ah deegaan muhiim ah oo dhaca bariga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankani ayaa isaga cararay kadib markii ay maqleen in mujaahidiintu ay ku soo wajahan yihiin walaalka deegaankani oo ahaa deegaan muhiim ah ayaa ahaa talis weyn oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada bariga hiiraan wuxuuna deegaankani tardo sannadihii lasoo dhaafay noqday deegaan uu cadowgu ku soo maleego dhagaraha iyo sharqoollada cadowga uu la damacsan yahay muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta ayaana maanta si buuxda ula wareegay deegaanka tardo raayada towxiidka ayaana laga taagay mujaahidiinta ayaana sugaya ammaanka deegaanka Een, walaalka deegaankani ayaa ah deegaan istiraatiiji ah wuxuuna qiyaastii lixdan kilomitir u jiraa degmada buulaburte halka degmada jalalaqsina uu u jiro qiyaastii afartan iyo shan kilomitir kadib qabsashadii mujaahidiintu ay qabsadeen degmada muqokori ee bariga wilaayadii hiiraan waxaa cadowga soo wajahday cabsi iyo qoobgariir xooggan taasi oo sababtay in cadowgu uu isaga cararo deegaano fara badan oo muhiim ah sida deegaanada moore eri iyo xaawo gadiid iyo maanta oo uu isaga cararay deegaanka tardo oo ay mujaahidiintu la wareegeen walaalka een waxaa weli sii socdaa howlgallada iyo futuuxaadka bariga wilaayada hiiraan mujaahidiinta ayaana gaaray deegaano cusub oo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan Een, wixii soo kordhana dhegeystayaasheena waan la soo socodsiin doonaa insha allah mahadsanid yaasir jabhadda faano ee axmaarada ayaa sheegtay in dagaallo ka dhacay waqooyiga itoobiya ay ku dileen boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda xabashida itoobiya sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen marwaan maxamed iska horimaadida hubeysan ee u dhexeeya maleeshiyada faano iyo ciidamada xabashada etoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay sii xoogaysanayaan iyadoo kooxda faano ay sheegtay inay dhegta dhiigga u dartay ku dhowaad afar boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka dowladda jabhadda faano waxay xustay in askartan faraha badan ay ku xasuuqday dagaallo culus oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka woleega oo ka tirsan deegaanka oromada sida ay sheegtay ethio news oo ah warbaahin maxalli ah oo si dhow uga warbixisa dhaqdhaqaaqa faano taliska Olega ee kooxda ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu ay weerar abaabulan ka fuliyeen shan jiho oo kala duwan oo ka tirsan degmada Kiilmu ee Olega iyagoo dagaal culus la galay cutub ee ka tirsan militariga federaalka taliska Fano ayaa sheegay inay dileen ugu yaraan 280 askari ayna qabteen 25 kale oo ay ku jiraan laba taliyo oo ay darajadoodu tahay ganshaale waxayna gacanta ku dhigeen hub aad u badan oo ay ku jiraan 290 qore oo AK47 ah hal qore oo dhishiika ah iyo afar qore oo ka mid ah noocyada culus ee lagu rakabo baabuurta geesta kale dagaalyahanada faano ee ka howlgala gudaha gobolka amxaarada ayaa sheegtay horumarro ballaaran oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaano ay ka mid yihiin goojam goondar sheewa iyo woollo ilwareedyo laga soo xigtay dhinaca faano ayaa sheegay in kooxdaani ay weerar ogaalcelis ah ku qaadeen kow iyo toban jiho oo uu ku socday howlgal loogu magacdaray miimure gedebay oo loogu aarayay kow iyo toban qof rayid ah oo dhowaan ciidanka xabashada ay ku xasuuqeen gudaha magaalada gedebay maleeshiyada ayaa shaaciyay in gulubkan cusub ee loogu aarayay dadka shacabka ah lagu dilo ugu yaraan sagaashan iyo kow askari oo ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya iyo weliba kow iyo toban sargaal oo ka mid ahaa xisbiga abiy axmed ee loogu yeero barwaaqo dagaaladan u dambeeyey ee sida baan loogu wiiqay ciidanka xabashada etoobiya ayaa muujinaya fasilka ku yimid howlgal cusub oo dhowaan ay ku dhawaaqday dowladda federaalka kuna mudaysnaa ilaa toddobada luulyo kaas oo ay sheegtay inay ku soo afjarayso maleeshiyaadka faano mahadsanid marwan taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda siliibiyadda kenya ayaa booqasho qarsoodi ah ku tagay gobolka jubbada hoose xilli uu mugdi sii galayo howlgalka kufaarta afrikaanta sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare taliyaha guud ee ciidanka dowladda siliibiyadda ah ee kenya gaalka lagu magacaabo david kata ayaa socdaal ku yimid gobolka jubbada hoose xilli xaalad hubinta la-aana uu wajahayo duulaanka ciidamada kufaarta afrikaanta david kata ayaa socdaal indhaindhana ku maray sallagyada ciidamada siliibiyiinta kenya ay kaga sugan yihiin magaalooyinka dubley afmidow iyo kismaayo socdaalkiisa ayaa lagu sheegay inuu daarnaa sidii kor loogu qaadi lahaa macnawiyaadka ciidanka kenya oo muddada sannadaha ku goodoonsan xeryaha ay kaga sugan yihiin koonfurta soomaaliya taliyaha ciidanka kenya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisa waxa uu soo hadal qaaday khatarta uga imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo marxaladan ku tilmaamay mid xasaasi ah kumanaan ciidamo siliibiyiin ah oo ka socda dowladda kenya ayaa duulaan ashadaladirnimoha ku jooga dalka soomaaliya iyagoo sallagyo dhowra ku leh gobolada jubbada hoose iyo gedo ciidanka kenya ayaa isbahaysiga kufaarta afrikanta kusoo biiray sanadkii labada kun kow iyo toban iyada oo natiijo qaraar ka dhaxshay duulaankaasi waxayna ku weysay kumanaan askari halka dhaqaalaha iyo amniga gudaha ee dalka kenya uu gaaray dhaawac culus mahadsanid cali yare askar ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibtay wilaayada islaamiga hiiraan xilli uu sii kordhayo qulqulka maleeshaadka taayibiinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad degmada boqaqable waxay wilaayadda hiiraan kusoo bandhigtay shan askari oo taayibiina kuwaas oo ka kala tirsanaa maleeshiyaadka koox tardada soomaaliya iyo maamul goboleedka gaalaraac ee puntland iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee macawusleyda ee bariga wilaayadda hiiraan askartan taayibiinta ee shanta ah ayaa lagu kala magacaabaa cabdi cilmi cabdi waa macuusleyda deegaanka waabweyne ee bariga wilaayadda hiiraan waxuuna murtadiinta kala soo goostay qor r b g ah iyo risaastiisa maxamuud abuukar yuusuf oo ka tirsanaa milatari gardada laguna soo tababaray beledoogle kana soo dagaalamay gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maxamuud maxamed cabdi oo ka tirsanaa milatari gardada oo qayb ka ah duulaanka cadowga deegaano ka tirsan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isaaq ibraahim isaaq geedi oo ka mid ahaa maleeshiyaad gardada kana soo qaybgala dagaalo badan oo ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe sida dagaalka weynaa ee aadan yabaal cismaan xuseen axmed oo ka tirsanaa maleeshiyaad gardada puntland waxa murtadiinta uu ka tirsanaa muddo toddoba sano ah askartan ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib waxaa waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen shaqooyinka ay la soo qabteen cadowga allah aniga magacayga markaa ku bilaabay cabdi cilmi cabdi ayaa laydhahaa waxaan ka soo baxay deegaanka waabweyn macawsleyda ka mid a macawsleydaas marka waa ka soo baxay waxaana imaaday walaayada islaamka taasoo aad laygu soo dhoweeyey marka waxaan leeyahay dadkaas qabaalaadka oo halaaga lagu wado oo maaragtay dadkan calool shaqaystayaashoodaho ay halaaga ay ku wadaan ha ka waantoobaan aniga qori sabane iyo boosh ayaa kala soo ayaa ka soo qaatay macawisleydaas oo lagula dagaalamay islaamka marka ilaahay ayaa ku mahadsan marka dadkaas waxaan leeyahay ha soo dhowaadaan gacmo furan ayaa lagu soo dhoweyna xaqana ha fahmaan halaag yaa laydii horseedin sanbalolshe iyo ninka la yidhahda bashaarafe iyo cali jayte wallaahi ilmahay dhalaan haatee dalka ma joogaan soomaaliya ma joogaan marka dadkaas ninka la yidhahda waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay u soo noqda magaceedu waa maxamuud abuukur yuusuf ka tirsanaa ciidanka militariga muddo ku jiray ciidanka ugu biiray xamar tababarka ku soo qaatay beledoogle markii tababarka soo qaatay lagu soo celi xamar markii hubka la siiyey ka howlgalay misegawaay misegawaay kadib dagaaladii ka dhacay haddana xamar soo galay oo ka tirsan ciidanka militariga ah gaar ahaan madaxtooyo kasii tirsan seben seben kana soo qayb qaatay dagaala oo lala galay muslimiinta maxamuud axmed cabdi ciidamada militari gaar ahaan guutada shii laatanaad qayb toddoba laatanaad maanta dareenkayga inaan shacabnimadeyda hore ku laabto aan ku laaban meeshaas dambe saddex dagaalaha wax dagaal cows weyne iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose saddexaas meelo kale ha taas fakataxa ahayd lama sheekeyn kara saxaabo lagama sheekeyn kara taas tan ka xasuusto kolley dagaalka nibal xabadday bilaabtay nibal dhinac ugu jiray sax ninkii dhintana awrinka ninkii dhintana waa orday soo maha kulli dadka ordo aan ku jira dadka ordo aan fakataana aan ku jira magacayga hor isaaq ibraahim isaaq geed ciidanka ila tagay oo ilaalo garan loo yaqaano gaar ahaan guutada guma shan sano tababaraan ku jiray saddex sanan cadowgaan u shaqeyhay magaalada baydhabaan ku qortay dagaalkii ugu dambeeyay hadda aadan yabaalo iyo kii daaronimo ka dhacay iyo kii aal cali axmed alkowsar naftarkeeda waan ku dagaalnay adiga waxaan lasoo koobi kara rumiyaguud ilaa meelo badan baan kasoo dagaalay wallaahi markasta horta adowga kalsooni male asagaa jabkiisa badan ma fahantay asagaana orodkiisa badan marka saasaa jirtay marka wixii meesha ka dhacay arakaduna jab weynba meesha nagu gaarsiisay waa tay lagu kala orday murtadkii u weynaa showte iyo waxaa uu joogay ninkii la dhihi jiray adowa markii dambena waa tii lixisa markii magacayga saddexan waa cismaan xuseen axmed anigu waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiishta puntland waxaana tababar ku qaatay carmo laba bilood oo tababar ah toddoba sanana waa ka shaqaynaya toddoba sano ciidankaas ka tirsanahay teeda kale daruufo jira awgeed iyo burbaleen igu taagnaay ayaa waxaan igeliyey soomaaliya waxay dhahdaa bidaar sibaq ay kugu gashay waxawey arrinkan waa ku dhacay alla kuuroon yahay in mar haddii xaaladii igu adkaatin waxaa iri bal sidaan tala mahane go-aanaan gaaray in meeshii ka soo baxo oo mujaahidiinta u imaado wilaayaadka islaamiga waxaa si raaxraaxana u soo gaaraya askarta taayibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid casam ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waa kan mar kale walaalkeen marwaan maxamed دفد فؤادك الأيام فتى تنحد جسمك الساعة حتى وتدعوك المنون دعاء الصديقين ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق الأكياس بات magaalada ceel buur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galguduud waxaa ku yaala dhowr madaraso oo soo saara jiil wanaagsan oo xifdisan qur'aanka faham diimeed oo suubanna ku koray waxaana xarumahaasi waxbarasho ka mid ah madaraso si weyn u saamaysay bulshada magaalada taasoo lagu magacaabo madrasada alfurqaan litarbiyati alqur'aan alkariim wa tarbiyati alislaamiya madarasadan oo xarunteeda ku taalo dhanka bariya ee magaalada ayaa furan muddo saddex sano ah waxa ayna tan iyo markii la aasaasay noqotay mid si joogto ah uga socdo baridda qur'aanka kariimka iyo tarbiyada suubanna ee islaamka madrasadan waxaa dhigta arday tiro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo si nidaamsan ugu baranaya qur'aanka kariimka cilmiga diinta iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo sidoo kalena lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan iyo anshaxa suubanna waxayna waxbarashadu u socotaa hab maalinle ah taasoo ka dhigaysa xarunta mid si buuxda uga qayb qaadanaysa koritaanka maskaxeed iyo ruuxeed ee jiilka cusuba xilli aan booqasho ku tagnay madrasadani waxaan la kulannay ardayda iyo macallimiinta madrasada iyadoo carruurtu xilligaasi ay ku mashquulsanaayeen akhrinta qur'aanka iyo culuumtiisa macalinka guud ee madrasada oo warbixin kooban jeediyey intii booqashadu socotay ayaa tilmaamay in madrasadu tahay mid lagu barto qur'aanka kariimka iyo culuumta diinta ee asaasiga ah wuxuuna sheegay inay ka qalinjibiyeen arday fara badan kuwaasoo dhameeyey xifdiga qur'aanka
haddii aan ka warbixiyo madarasada insha allahu tacaala madarasada waxaa la aasaasay kun afar boqol afartan iyo afartii bishii labaad sideedeedii madarasada waxaa la yidhaha madarasatu lfurqaan waxaa lagu bartaa barashada qur'aanka kariimka iyo culumta asaasiga oo sharciga madarasada waxaa wax ka barta arday kala duwan oo gabdho iyo wiilal intaba leh madarasada waxaa wax laga bartaa oo la dhigaa shanta maalmood madarasadu intay soo shaqaynaysay oo saddexda sano ku dhowaadka ah waxaa ka qalin jabiyey arday fara badan haddana hadda waxaa waaye ardayda ugu horeysay oo ayagoo difaac isla socota ah hadda ayay ka qalin jabiyeen waa lasoo bandhigi doonaa ayagana insha allah haddii ilaa idmo
intii booqashada socotay ardayda ayaa sameeyey bandhig aad u qurux badan waxay akhriyeen aayado qur'aan ah su'aalo diini ah oo isweydiinayeen iyo gabayo diini ah oo ay si xirfad leh ugu luuqeeyeen
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين ألف ألف باء باء تاء تاء ساء ساء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء زاي زاي أحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكن والتنوين يربع وأحكام فقل فالأول الغار قبل أعصي لحلقة ست تبت فلتعرفي همزها ثم عين حاء ممالة ثم غير خاء وساني طعم بشتات الأتاس يرملون عندهم قد ثبتت لكن قسمان قسم اتقما فيه بقلة بكلمة فلا إلا إذا كان بكلمة فلا تتقن كالدنيا ثم صنوان تلا
لماذا خلقنا الله؟
خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال صلى الله عليه وسلم حق الله حق الله على العباد أن يشرك به شيئا
كيف كيف نعبد الله؟
كما أمرنا الله ورسوله وقال تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي غير مقبول هل نعبد الله خوفا وطمعا نعم نعبد الله كذلك قال تعالى يشكر المؤمنين يدعو ربهم خوفا وطمعا وقال صلى الله عليه وسلم أسأل الجنة وأعوذ به من النار بسم الله ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بن- بنعمه
الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه اليوم ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدها وخير ما بعده
madrasada alfurqaan ee carbuur waxay ka mid tahay xarumaha muhiimka ah ee bulshada u horseedaya iftiin aqooneed iyo horumar diinnimo isla markaana carruurta lagu barbaariyo si ay u noqdaan dad anfacaya naftooda waalidkooda iyo ummadooda waxayna sannadahan kooban ee ay jirtay madrasada alfurqaan ee carbuur noqotay astaan waxbarasho oo ay bulshadu ku faanto waana xarun diimeed oo laga dhex arko rajo iftiin iyo jiil qur'aanka xambaarsan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada jowle ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
تمت بفضل الله أعظم نعمة تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقتي سرنا لها نبغي هدى المختار wilaayada islaamiga mudug ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ku dhowaad boqol qof oo dowlad diiniya lagu barayay qayb ka mid ah tafsiirka qur'aanka kariimka ugana socday masjidka alraxma ee degmada jawle ee wilaayada islaamiga mudug dowladu waxay socotay muddo ku siman laba bilood waxaana ka faa'iidaysay arday aad u fara badan oo ku sugan xarunta wilaayada ee degmada jawle xaflad loo qabtay ardada dowlada ku jirtay labada bilood ayaa dowladan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada mudug oo uu ka mid yahay waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamsa nuqabo culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas ardada loo soo afmeeray dowladan waxa ay soo bandhigeen cilmigii ay ka faa'iidaysteen dowlada lagu barayay tafsiirka qowlahu tacaala walan tardaa kaa raada noqon mayso canka xaggaada nabi maxamed sala allahu wasalam caleyh alyahuudu yahuudi walan nasaara nasaarana kaa raali noqon mayso xataa tattabica ilaa aad ka raacdo millatahum diinku sheegooda dowladdii inoo socotay maalmahan ama yaani muddo ku dhow laba bilood dowladda magaceedu waa ibnu kathiir shacaarkeeduna ahaa kun maal qur-aan ayaan maanta soo khatimaynaa waxaan ka mid ahay ardadii ka faa'iidaysatay muddadaas ayaa allah ayaana waafajiyey tabaaraka wa tacaala qaala tacaala الله تبارك وتعالى وحوليه إن في خلق السماوات والأرض سماوات كأورتان كودئي والأرض هي واختلاف الليل والنهار ما لنت إيهبينك إسخلافتان كودا لآيات أيا كسبا يأي أسويهين لأولي الألباب ضدك أغلق فيه صاحبك anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qayb qaadatay dowladaas waxaan ku qaadanay majliskan hadda aan joogno dowro aad u wanaagsan dowratu ibnu kathiir litafsiiri zahraaweyn shicaarkeeduna wuxuu ahaa kun maca alqur'aani qur-aanka la jirhkiisa ahaw waa dowro ciddii ka qayb qaadatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey ay heshay xadi iyo nasiib ka mid ah dhaxalkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dowladaasi waxay noo socotay muddo ku dhowaad ah laba bilood waxa aan ku qaadanay tafsiirka qur-aanka kariimka ah suurado ka mid ah waxaan ku qaadanay dowladaas labada suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer suuratulbaqara iyo suuratu al sheikhulwaali sheekh xasan abuuxamsa ayaa ka jeediyey madasha kelimad dardaaran ah أولا الله تبارك وتعالى أنا مهد علينا na soo waafajiyey beydkan sharafta badan oo maanta ay noogu soo kulantay xafladdan qiimaha badan culummada uu ugu horeeyo sheekhaana sheekh xasan oo runtii sida ay sheegeen rag iga horreeyey il burqanaysa oo cilmi oo jawlo noo fadhida ahay waxaan leenahay cilmigaaga allah barakeeyo ardadii ka faa'iidaysatay ku tixnayd dersigii lasoo sheegay ee labada bilood oo dhow socday ayagana waxaan leenahay allah inku xasiliyo waxay ku jirtay hadda aayadihii ay akhriyeen ardadu ay akhriyeen ay ka mid aheyd ilaa ma ogtahay aad ka raacdaan waxaa qusacbalaadka ah iyagu idinka dhigteen yuhuud iyo nasaaro inkama raalli noqonayaan wax la sugaaya maaha inay naga celiyaan oo dulli iyo darxumo iyo dhibaato iyo dumarkeenna dharka ka furaan diinteennu ay dooriyaan intaasay gaaladu diyaar u tahay siday suuragal ku noqonaysaa suuragal ma noqonayso sharafkeennii iyo cisigeennii la doonayaa in lagu ciyaaro maantana waxayba fursad u heleen kuwa doqommo ah owr ugaareed aan ku miisaalay oo annaga naga dhashay oo noo maqaar eg oo noo muuq eg allah waxaan weydiisanaynaa inuu islaamnimadu nagu sugo dowradan ayaa waxay ka mid noqonaysaa dowraadka lagu barayo bulshada muslimiinta ah cilmiga diinta islaamka فضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري ardayda rawdada muwaasasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool walaalkeen xasan cabdiraxmaan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
halkan waa xarunta muwaasasada alxigma qismigeeda rowdada faraceeda deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool caruurtan da-da yar juhdi iyo dadaal dheeraada ayaa lagu bixiyey waana caruur qaarkood hadalka aan si fiican ugu hadli karin balse aqrin kara qur-aanka kariimka iyo adkaarta maalin weliba la aqhriyo taasoo muujinaysa in caruurtan mustaqbalka dalka la geliyey juhdi ka weyn kuwa la geliyey ardayda kale maadaama ay yihiin arday aad u yaryar maskaxdooduna ay wax badan qaban karto idamka alleh waxaa la xifdisiiyey adkaarta kitaabka xisnul muslim gaar ahaan adkaarta la akhriyo maalin weliba iyaga oo dusha ka xifdiyey waxay sidoo kale bartaan qur-aanka kariimka mahad alle kadib waxaa juhdigan iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool oo muddooyinkii dambe sare u qaaday dadaalka dheeraadka ee uu ku bixinayo ardayda da-da yaryar ee mustaqbalka dalkan waxaa sidoo kale juhdigan kaalin ballaaran ku leh waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka oo iyagana muujiyay dadaal dheeraad ah oo ku aadan waxbarashada ardayda yaryar kuwaasoo mar weliba ka warhaya waxbarashada carruurta kuna ogaada iskuulaadka maraakiista madaarista iyo goobaha waxbarashada ardaydan da-da yar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen qeybo ka mida waxyaabihii ay barteen iyagoona bandhigga ku dhex qabtay xarunta muwaasasada alxigma faraceeda deegaanka ceelansaar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أذكار استيقاظ من الموت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر هجرة وشرد
wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan makaatibta dacwada iyo tacliinta ayaa sare u qaaday waxbarashada ubadka waxaana macaahidda maraakista iskuulaadka iyo dhammaan goobaha waxbarashada wilaayada laga dareemayaa sare ukac ballaaran oo ku aadan dhanka waxbarashada diini iyo maadi intaba guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu